maxkamad darajada koowaad ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ayaa maanta u fariisatay dacwad la xiriirteed ee sanayaal lagu soo ogay inay ku lug lahaayeen qaraxii ka dhacay isgoyska soobex afar iyo tobankii oktoobar ee sanadkan qaraxaasi oo ay ku dhinteen dad fara badan oo soomaaliyeed ayaa waxaa mas-uuliyaddeeda iska lahaa kooxda al-shabaab oo gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyey ku xasuuqay dad isgoyska soobe ku sugnaa oo shacaba eedaysanayaasha maanta maxkamadda lagu hor akhriyo eedooda oo gaaraya shan eedaysane ayaa afar ka mid a maxkamadda la hor keenay halka midka shanaadna aan maxkamadda la hor keenin oo weli aan la soo qaban waxayna kale yihiin eedaysanayaasha xasan aadan isaaq cali cabdulaahi ibraahim xasan cabsuge oon maxkamadda la hor keenin cabdiweli axmed diiriya kaliil mukhtaar maxamuud xasan rooble cabdul cabdi warsame cali waxaana eedaysanayaashani mid kasta laga hor sheegay maxkamadda doorka uu ku lahaa qaraxii isgoyska soobe ka dhacay afar iyo tobankii oktoobar eedda ay soo diyaariyeen xafiiska xeer ilaalinta maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya oo loo gudbiyey maxkamadda ayaa waxaa ka hor akhriyey eedaysanayaashii qareennada difaacayay guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee soomaaliya gaashaanle sare xasan cali nuur shuute ujeeddu eed ludki ah eedaysanayaasha kale ah kow xasan aadan isaaq cali saddex iyo labaatan jir ah inaa xaawo maxamed cali ku dhashay baay labo cabdulaahi ibraahim xasan absuge oo maqano ah saddex cabdiweli axmed diiriye soddon iyo laba jir ah inaa dhubbado ibraahim xasan ku dhashay galguduud afar mukhtaar maxamuud xasan rooble afartan iyo saddex jir ah ina kaaho kaariyo cawaale ku dhashay galguduud shan cabdul cabdi warsame cali soddon iyo shan jir ah ina raaxo miro siyaad ku dhashay caabudwaaq eedaysanaha koowaad xasan aadan isaaq cali waxaa lagugu eedaynayaa in aad ka tirsan tahay kooxda al-shabaab adigoo horjoogo ka ah qaybta fuliso qaraxyada iyo dilalka qorshaysan ee ka howlgasha gobolka banaadir mas-uulna ka ahaa labadii gaari ee afariyo tobankii bishii tobanaad ku kala qarxay isgooska soobe iyo waddada danwadaagaha sidoo kale waxaa lagugu eedaynayaa xasan in gaadhiga ku qarxay waddada danwadaagaha aad adiga gacantaada ku waday qaraxyadaas oo ay ku dhinteen kuna dhaawacmeen dad shacab ah oo gaarayo tiro ahaan qofood dembigaas oo ku xusan xeerka ciqaabta soomaaliyeed
kadib waxaa maxkamadda fursad loo siiyey in ay doodooda soo bandhigaan xafiiska xeer ilaalinta maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya iyo qareennada difaacaya eedaysanayaasha waxaana xafiiska xeer ilaalinta maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya oo laga dalbaday inay caddaymo dheeriya keenaan ay maxkamadda hor keeneen markhaatiyaal ka marag furaya wixii ay ogaayeen kuwaas oo mid mid su'aalo ay u weydiiyeen qareennada iyo xeer ilaalinta maxkamadda ciidamada qareennada difaacayay eedaysanayaasha iyo xeer ilaalinta ciidamada intaba waxay soo deliishanayeen qodobo sharciya oo mid kasta uu doodiisa ugu saldhigayay si waafaqsan shuruucda dalka dooddheer kadib waxa uu xafiiska xeer ilaalinta maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya weydiistay maxkamadda in la siiyo wakhti dheeriya oo ay ku keenaan caddaymo intaan ka badan mudana guddoomiye waxaa naga maqan dokumentiyo uu gacanta ku hayo baarihii kiiska iyo baaraha iyo markhaatiyaal kale oo nooloo iyana maxkamadda ka hor hadlaaya waxaan soo gudubsanaynaa codsi hordhac iyadoo uu iiga dambay doono xeeralayaha guud ee ciidamada qalabka sida waxaan codsanaynaa in aan maxkamadduna siiso wakhti kale oo aan maadaamaay noo suurtageli weysa maanta inaan caddaymahayna soo dhammaystirno inaan caddaymahayna soo dhammaystirno keenna dokumentiyada ku qoran eeddeenna sidoo kale maxkamadda horkeenna baaraha iyo markhaatiga noole eeddeenna ku qoran maxkamadduna maasatahay mid ka mid a qareennadii difaacaya eedaysanayaasha oo isna u hadleen qareennada ayaa dhinacooda iyana soo jeediyey waxa ay dalbanayaan isla markaas maxkamaddu waxaa ka codsanaynaa todoba marag oo iska rogo ah oo dembiga iskaga rogeen in anigana maxkamadda liiskaas usoo gudbinay noolagu yeero dadkaas gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida soomaaliya gaashaanla sare xasan cali nuur shuute ayaa ugu dambayntii maxkamadda ku dhawaaqay inay xidhan tahay isagoo muddeeya wakhtiga xiga ee dacwadan la dhegaysanayo dhegaysiga dacwada la xiriirta afarta eedaysane maanta halkaas ayaan ku ekeenaynaa maxkamaddu waxay amraysaa dhinacyada dacwada in maalinta khamiista ah oo afarta bisha ku beegan tahay in ay la soo xaadiraan qeybaha ka dhiman caddeymmahooda iyo wixii ay haayaan kiiskana intaasuu ku xidhan yahay maxkamadduna waa inuu xidhan tahay maxkamadaynta maanta eedaysanayaasha loo haystay qaraxii soobe ayaa ahayd mid furan waxaana ka soo qayb galay dadweyne fara badan kuwaas oo isugu jiray ehelada eedaysanayaasha qaar ka mida dadkii ku waaya saaxiibbadooda iyo qaraabadooda qaraxii soobe iyo dadweyne kale oo danaynaya inay ogaadaan sida ay dacwadu u socoto waxaana dacwadda maanta ay ka mid ahayd dacwadaha ugu adag ee la hor keenay maxkamadda ciidamada marka loo eego dacwadda waxa ay la xiriirtay iyadoona dacwaddanu ay salka ku hayso qaraxii ka dhaxay isgoyska soobe afar iyo tobankii oktoobar ee sanadkan kaas oo ay kooxda al-shabaab ku xasuuqeen shacab soomaaliyeed isgoyska soobe waxaana qaraxaasi uu kixiyey dareenka dadka soomaaliyeed oo si isku mid a u dareemay in kooxda al-shabaab ay si safmara u leynayso shacabka iyagoo aan kala soocayn waxayna taasi keentay in dadka soomaaliyeed oo dhan ay meel uga soo wada jeestaan kooxda al-shabaab